maamulka deegaanka adha caddeeye ee gobolka sool ayaa sheegay in go-aan laga gaadhay ismarin waa ka taagnaa sidii gargaar loo gaadhsiin lahaa kun iyo siddeed boqol oo barakacayaala oo ku ceyrtoobay abaarihii dalka ka dhacay kuna jira afar xero oo ku yaala duleedka degmada adhe caddeeye kuwaasoo laga keenay muddo sannad iyo badh ka hora deegaano ku xeereen halkaasi oo ay dadkaasi ku xoola beeleen laguna soo ururiyey deegaanka adhe caddeeye cabdirasaaq cabdiqaadir cabdiraxmaan guddoomiyaha deegaanka adhe caddeeye ayaa sheegay sabtidii bisha juun ahayd soddon maamulka horjoogayaasha xeradaasi iyo odayaasha deegaanku isla gaadheen go-aanaas in dadkaasi habeeleed wax loogu qaybiyo go-aankaasi ayaa keenay maalnimadii shalay ahayd ee arbacada ahayd in xeryaha barakacayaasha la geeyo raashin ku filan laba boqol iyo konton qoys taasi oo ah deeqdii ugu horreysay muddo lix bilooda halkaasi laga bixiyo waxaan ka warbixinayaa deegaanka ari caddeeye sida qaxootigii loo keenay iyo sifaha haddeer ay hawsha ku socoto oo meel la ysla dhigay wax allaala wixii khilaaf ahaa taasoo khilaafka ay keentay wax ka tan weyn iyadoo qaxootigu yahay kun iyo siddeed boqol labaatan iyo siddeed qof qoys baa waxaa la keenaa laba boqol oo qoys sidaa awgeed waxay saamixi waaye wakhtigu labadaa qoys labadaa boqol loo qaybiyo tirada intaa leeg taasoo ay dhibaato looga baqay yarna hakatay qaybintii mucaawimadu deeqdii dadka la soo gaarsiiyey ee barakacayaasha barakacayaasha ay naga yar hakatay laakiin hadda nasiib wanaag aad iyo aad bay u xal uga gaadhnay iyadoo xal laga gaadhay qaabta wax loogu qaybinaya raashinkaa loo soo kordhiyey sidaa awgeed waxaan codsananaa in loo dadaala dadka dadka qaxootiga ee barakacayaasha ee ku soo cayroobay abaartii ina soo martay xilligii la dhaafay raashinkan dadka noloshooda muxuu ka bedeli karaa baad u malaynaysaa wuxuu ka bedeli karaa wax weyn inkastoo tansiilaadkii uusan u dhammaystirneen boqolkiiba boqol wax weyn buu ka bedeli karaa waayo maba ay haysanba adduun bay isticmaalkii adduunkii waa ka baxay meel maamulahoo deeq soo gaadhsiisa ama raashin iyo wax lamida taana lama helin sida awgeed wax weyn bay ka bedelaysaa hadda arrintan maanta socotee la siinayo dadka barakacayaasha waa gartay is afgaradka aad gaadheen muxuu xambaarsanaa wuxuu xambarsanaa markaan wada hadalnay baahidii dadka aragnay waxaan isla qorshaynay oo isla garanay haddaan deegaanka nahay iyo odayaashii guddiga oo maamulka la kaashanaya waxaanu isla garanay wax kasta oo dadka loo keeno inaanu sida ugu habboon dadka ugu liita siino sidaan ugu qaybinno faadumo cali cismaan waa hooyo haysata labiyo toban carruura waxayna sheegtay inay muddo lix bilooda aysan helin wax raashina deeqdan raashinka ah ee la gaadhsiiyey ayay sheegtay in nolosha iyada iyo carruurteeda ay wax weyn ka bedeli doonto waxayna sheegtay inay ahay dadkii ku xoolabeelay abaartii deegaanadaasi ku dhufatay waxayna xeradaasi ku jirtay muddo sanad iyo badha waxayna ka mahad celisay deeqdan la soo gaadhsiiyey noocyada raashinka waxaa buriya iyo bariis saliid baasto tir tir aada bay u fara badan tahay haddeer aan waxba qaadan muddo aada u dhermeeyin wax fara badan maxaa dhacay wax aan haysanay ma jirin soo maaha xoolihiina waata iska dhammaadeen de dadku meesha waa iskaga urursanaayeen hantiyaro baa jirtay isbaahsan basaarad baa jirtay aada u fara badan maxaan sheegaa wax fara badan buu naga bedelay naga bedeli waayo may mnhay xeryahan ayaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay ilaa afar goor laga celiyey raashin gargaar oo ay keeneen hay-ado kuwaasoo gudaha ka howlgala lana shaqeeya hay-ada gargaar caalamiya iyo qurbajoog kadib markii hay-adihii waday ay la kulmeen xanimaad uga timi isqaqabsi u dhexeeya labiyo toban xubnood oo ah guddi xeryahaasi maamula taasoo raashin la-aan dhigtay dadka barakacayaasha ee xeradaasi ku nool oo halis gelisay nolosha dadkaasi aamino jaamac dir waxay xerada ku haysaa aabbaheed oo shan iyo toddobaatan sana jira indhalana iyo sidoo kale xaaskiisa oo ka xanuunsan dhimirka dhibaato ka soo gaadhay kadib markii abaarihii ay ku weyday saddex boqoloo neef oo adhaya iyo shan iyo toban geela xooladda odaygu waa odayga iyo islaantu islaantu waa xanuunsanaysaa xoogaa maskaxda ayaa yar xanuunaysa waxa weeyaan xaaladeedu ma sugna aabina waa qof waayeela oo tabcabsan hantina waxay gacanta ku hayaan ma jirto hase ahaatee dad ilaahay dee xalkiisa un agga xagga rabbi ka nool weeye waxaan se ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay ummadiisa maaragtay uu dee waxtar iyo ilaahay deeq fiican uu ugu soo dhiiba kula aanu weydiisano iyo xag ilaahay xag ka so wixii ka sokeeya ee muslimiinta iyo ummadda tahay bal waxaad iga warrantaa odayga waxaad ii sheegtay inuusan indhihii wax ka arkayn maamadiina markii xoolihii dhaafeen ay dhankii maskax ahaan xanuunsatay balse u xanuunsatay iyo odayga si uusan indhaha hadar wax uga arkayn bal iga warbi maamadu waxa weeyaan xoolihii markay dhaafeen maskaxdii way aad bay maskaxdu u xanuunsatay waa qof isku mashquulsan oo iyadu nafteeda iyo arrimaheeda oo dhani ay kala kacsan yihiin odayguna waa waayeel aan indhaha waxba ka arkayn oo aan maxay ahayd toona wuxuu la s- dee dareen iyo maxay toona maamul iyo itaal toona aan gacanta ku haynin markaa ilaahay dee ilaahay xaggiisa uun baa moogta aanu maamul iyo qorsho ka sugaynaa wixii iyo wixii ilaahay dee uu u sakhro oo ummadda islaamka uu ilaahay uga sakhro waa tahay muddo bilaa waxaad ii sheegtay dadkayna wax gargaara soo gaadhin maanta qoysas gaadhaya laba boqol iyo konton ayaa halkan deeq lasoo gaadhsiiyey raashina Een, sidaad aragtid een, deeqdani maxaa la odhan karaa bay noloshii een, familigan oo kale ama qoyskiina ka bedeli kartaa qoysku waxa weeyaan wuxuu ka bedeli kartaa dee mar haddiiba loo t- loo tabarucay oo dadkii maaragtay lagu daray waxtarkii meesha laga bixinayay loo caawiyey aad ayaan maxay ahayd tolo ilaahay baanu mahad iyo shukri iskale ilaahay baana mahadda iskale dadkii dee u soo halgamay ama dadkii u soo jiidayna mahad baanu u naqaynaa iyo maxay ahayd tolo ilaahay inuu maato xaaladahooda sugo waan gartay markaa dareen ahaan bal ka waran maanta dareenkaa gusaya dareenka iyagu maasha allah tabaarakallah waxba nagama xuma alxamdulilah rabbilcaalamiin baa lagu gargaarkan ay heshay ayay sheegtay inay ugu dambeysay muddo lix bilood ah ayna waxay la quudanaysay qoysas qaraabadoodu wax u soo diraan aamina maanta waxay heshay raashin lixdan kilogaram oo isugu jira bur bariis caano sonkor timir iyo qudaar kale waana gargaar ku filan muddo bilaa sida ay sheegtay baashe maxamed cashuur waxa uu ka mid yahay guddiga xeryahaasi maamula ee lagu eedeeyey inay caqabad ku noqdeen in gargaar halkaasi la gaadhsiiyo waxaana uu mas-uul ka yahay xerada sii xawle oo ku taala xeryaha barakacayaasha ee aadhe caddeeye kabanku waa afar xero oo laga soo ruray sii xawle dhiirigoobo kalberdaaley iyo ceel midgaan dadkaasi loo soo ruray sida wax loo siiyey waa aad bay u yar tahay sanadkan hadda soconaya wax allaa waxay arkeen haba yaraatee sanadkan maba jiro waxaa kale oo jirta makhlaafku waa jiraa markii aan waxba hay-addu hay-addu ay tahay waxaan saynaya boqol qof baa inii hayaa waxaa la isugu qabanaya saddex maalin ama afar maalintii loo qaybsan lahaa baaqo waxay odhanaysaa waa badsanayna annagaa badana fara badan maamul tiro koobaya oo odhanaya tiro koobta dhabta ah oo saxa ah oo imanayaana ma jiro marka aanu aanu guddi ahaan isku qaabqabsanana markaasaa ay hay-addu dhaqaajinaysaa wax la yeela waa samir oo hay-addu samir leedahayna ma jiro qabqabsigu waa jira hay-aduhu waa jira wax raashin oo dad loo keenay qaxootiga oo dhex yimi oo la qaybsada oo naga tegay haba yaraatee ma jiro xagga kan maamulka xagga ka jirana wax uu raashinayo dad lacag u keene haba yaraatee ma jiro waxaanu leenahay oo dadka ummadda qaramada midoobey iyo meel kasta dadka uga codsananaa dadkani wuu baktiyey haddii uu baktiyeyna badna waa cararay bad waa dhintay bad caru- wax kasta way noqdeen waxaa arkaysaa aqalada qaar ba- aan daba laga shidan oo wax loo dawareeyo ayaa arkaysaan quudhayadu dhaliisha waa leenahay oo anaku haddaan tashanayno oo tala toosa bixinayno qoya guddigii haddaanu guddiga nahay heenta waa leenahay oo to- toos baan u leenahay
sharmaake cabdi cali oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda nadfor hay-adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka somalilan ayaa ka warbixiyey deeqdan raashinka ah ee deegaanka aadhe caddeeye gaadhsiiyeen waxaana uu tilmaamay Een, waxaanu xoogga saaraynay maadaama dad u baahan oo barakacyaala oo dadkii loogu talagalay ee u baahnaa ay joogaan inta badan waxaanu xoogga saaraynay maadaama dhowr hore oo ay jireen caqabado badan oo naga qabsaday deegaankan haddana waxaanu xoogga saarnay sidii dadka loo wacyigelin lahaa een, hay-adda ku qanciyey in dadka deeqaha ay u baahan yihin la gaadhsiiyo sidaa daraaddeed baan ugu soo dhiiranay inaanu keenno deegaankan adhacadaye caawintaas waan gartay caqabadii hore ee idinka qabsaday maxay halkan ahayd waxaa jiray deegaankan oo kale waxaa sidaan ii sheegay waxaa degan saddex reerood marka een, caawi- caawimadan inta badan waxaa loogu talagalay dad u baahan oo ay dadkii ay ku bixi lahayd marka waxaa jiray in dadka reeraha meeshan ay degan ay xoogga saari jireen sidii ay saddex ree- sa- saddex meelood ahaan ay u qaybsan lahaayeen iyagoo aan firinayn dadka een, u baahan waayo waxaanu anagu inta badan qiimeynaa ee, uma egno reerka ay u badan yihiin dadka een, u baahan caawintan marka caqabadan haysatay waxay ahayd maadaama ay dhaheen saddex meelood waxaa noolagu qaybiya caqabadaasa na wajahaysay marka hore waan gartay marka odayaasha deegaanka waxay noo sheegay inay arrintaa xal ka gaadheen oo saddexdaas qaybood loo qaybiyey Een, arrintaas ma jirtaa arrintaas waynu soo gaadhay ha xal weyn baa laga gaadhay ee, si wanaagsan baa dadka ee, loogu qanciyey Ee, waxaa kaloo loo sheegay in lagu dhaariyey dadka deegaanka ee degmadan caddeeye u dhashay ama dadka degan ee barakacyaala meesha doonaanba ha ka yimaadaan tiradooda rasmiga ah maadaama ay xoogga saarayeen tira een, ee, saddex meelooda ay xoogga saarayeen wixii raashin ay yimaadaan ama caawimaha in saddex meelood ay u qaybsadaan haddana markii dambe waxaanu helnay tiro koobka saxda ah ee deegaanka waa tahay een een tira s- koobka saxda aad hesheen imisuu gaadhaya markaa wallaahi tirakoobka raashinkan iminkaanu wadnaa tirakoobka kuma salaysna laakiinse waxaanu isni wuxuu ahaa- waxoogaa iska dhig joojina buu ahaa maadaama raashinadii badnaa ee loogu talagalay ay soo socdaan laakiinse waxaa naloo sheegay in qiyaastii dadka barakacayaasha ee halkan ku nool qiyaastii ilaa kun iyo shan boqol oo qoys dadka barakacayaasha rasmiga ah ilaa ku- ee- ee- inay yihiin maxamed oo raadiyo ergo qariyey magaciisa oo dhammaystiran sababo ammaan darteed waxa uu ka tirsan yahay hay-adaha gudaha ka howlgala dhinaca gargaarka waxaana uu sheegay in sanadkan gudihiisa ilaa laba jeer laga hor istaagay raashin ay ka qaybin lahaayeen xeryaha ku yaalla adhe caddeeye markii ugu dambeysana ay ahayd horaantii bishii abril waxa uu sheegay raashinka ay wadeen inuu ka koobnaa bariis bur sonkor iyo saliid uguna tala galeen boqol iyo konton qoys oo muddo bil ah qoys walba ku noolaan lahaa raashinkaasi xeryaha barakacyaasha adhe caddeeye ayaa magaalada u jira shan kilomitir waxayna ka xigaan dhinaca galbeed waxaana muddo sanad iyo barh ka hor ah halkaasi isugu geeyey maamulka gobolka iyo guddiga abaaraha oo kaashanayay wasiirka arrimaha gudaha ee xilligaasi dadkaasi ayaa gargaar la-aanta haysatay sababtay inay dadka qaarkii u lugeeyaan magaalada si ay wuxuun raashina uga soo helaan dadka magaalada jooga faarax dubad raadiyaha bili-aadamnimada erg laascaanood